meeshaan waa degmo cadale caawa kula baan ku hoyanaynay waxaan ahaynay wafdi kala duwan oo madaxweynaha steedka uu soo diray hadday maamulka gobolka tahay iyo hadday golihii wasiirada tahay waxaan u imaadnaa xaaladda cadale iyo meesha la yaraha raagaceyla ka taagan ee runtii nasiib daro dadaal badanaan samaynay odayaashii labada dhinacaan la kulannay ballamo badanaan wadaagnay wax badanaan ka hadalnay galabtana xaaladii way isbedeshay gacanka hadal ayaa dhacay marka aad aanaga xunnahay kolba khasaaraha dhacayna waa ka xunnahay hadda ma sheegi karno hadda yacnii dhaawac ay dhimasho ma sheegi karno meesha wax ka dhaceen nadwowgeedu aada u xun laakiin waxaan leenahay ilaahay kala qaboojiyo dhibaatadan allah sakhiraan leenahay ee runtii ma qurux badna xilliga lagu jiro oo dowladda soomaaliyeed iyo statekuba ay ku mashquulshan yihiin la dagaalanka cadowga in dadkii iyo yani deegaanadii ay isku soo jeestaanay dhaqan xumayntaas leeg ay sameeyaan runtii aad anagu xunahay mana qurux badna mar labaad iyo mar saddexaadna waxaan leenahay waa ka xunnahay waxaan rabnaa annagoo fursaddan ka faa'iidaysanayno inaan baaq nabadeed u dirno oon dhahno colaad wax faa'iidaho laga helaayo adduun aakhira ma jiraaneh walaalayaalow dagaalka hala joojiyo gacanka hadalkana ha lagu bedelo in la wada hadloo miiska la isugu yimaado ee wax badanaan ka dignay kana wada hadalnay soona noqnoqotay marka in lees dhegeysadoo leesmaqal aaday u fiican tahay kolba haddii dagaal la aada waa naqaan waxa lasoo kordhinayo cid kaste yacnii caqli u saaxibana waa fahmi kartaa way ina og tahay waxa ka imaanayo meesha uu ku dhammaanayo waa dhimasho iyo dhaawac iyo foolxumo iyo isnac iyo kala tag marka waxaan leenahay baaqaas nabadeed ee caawa halkaan aan ka soo jeedinayno yacnii ha la aqbalo ha la qaato